walaal mawqifka amison waa cad yahay si haddii shacabka soomaaliyeed ina loo gargaaro ay shaqadeedu ay tahay marka hore sidee loogu gargaarayaaba imika halkan taalla xaalada guud ee kismaayo hawlaha aan ka wadno si fiican way noogu socdaan siyaasadda imika socotana waa tu iska normal aan umalaynayaa leesh maadaama ay madax jadiida ay halkani iyo dawlad cusub oo caalankii gartay ay timid annaka mawqifkeegu de waa ina dawladdaasi sidii aan ugu taageeri lahayn hawlaha ay ku jirto hawlaha siyaasadeed hawlaha maxaa la yidhahaa dhaqaale iyo hawlaha maxaa la yidhahaa nabadeynta shacabka soomaaliyeed intaba shaqadeedu way tahay mawqifkeegu markaasi waxa weeyaan habka ay kolba dawladda federaalka ee dhex u dhexaysa soomaalida ay jeceshahay iyo ananaku markasta taageersannahay laakiin dawladda federaalka soomaaliga waxay ku tilmaantay sharci darro maamulada halkaasi lagaga dhawaaqay sidee marka u arkaysaan arrintaasi wallahi dawladda nimanka u hadla dawladda federaalka soomaaliyeed iyo kana waa la weydiini mar hore waa run waxaan ognahay mawqifkaasi ay ka qabtay ay ku tiri constitutionka meesha taalla waa ka horjeeda xaaladda halkaasi ina sheekooyin badan ay ka dambeeyeen oo markii dambe igaad igaad dhexdeeda la lagu kulmay markii dambe london lagu kulmay ay dadku wada tashadeen iyo aan fikradaasaan qabnaa ciidanka amison madaxdeeduna kuwa halkaasi jooga gaar ahaan dawladda kenya ka socda way xaqiijiyeen inay shaqadoodu tahay inay hoos yimaadaan amarka muqdisho headquarterkeega iyo amarka kolba dawladda federaalka ee soomaaliyeed xaaladda ay ka doonayso dhinaca ujeediso marka waxaan umalaynaya xarakaad siyaasadeed iyaa meesha ka socda xarakaad dhaqaale waa ka socdaa waa adiga arkaya muqdisho iyo meelo badan oo maanta soomaaliya kamid ah dhaqaaluhu iyo shacabka soomaaliyeed inta soo laabmaysa iyo siday nabadan uga faa'iidaysanayaan halkan joogta ina siyaasadana dee laisyar qabto soomaalidu isqabato waxa laisku qabtana de kulle xal waa laga gaadhi baan umalaynaya anaku saa baan u arkayna wax maqaadiir oo imika aanse noo muuqdaa ma jiro haddii dowladda federaalka ay ku qanci weyso doorka ciidamada amisom qaarkood ee soomaaliya maxay xaq u leedahay sidees u saameynaysaa howlgaladiina marnaba ciidan amisom madaxdeeda militarigu waxayna ku qancayn ama ra-ayna ku kala iyo nidaamkooga wax saameynaya oo meesha yaalla inuu imanayo oo ma malaynayo ma arkayo imika ahaan sidii aliya sida u roon ee maanta ay soomaalidu arrintaasi u dhamayn lahayd inay ku dhaqsadaan unbaa wanaagsan annakuna waan la garab joognaa wixii xaaladooda maanta sii adkaynaya ee wanaajin karaya siyaasadiina laysku diido way dhici jirtay laakiin uma maleynay maanta danka soomaalida iyo danta amison midnaba inay tahay in lagu noqdo xaalado aan la garanayo oo maanta soomaalida halkaasi soo gaarsi adiga ogaantaa waa sidee xaaladda magaalada kismaayo hadda kadib markii maamullo dhowra lagaga dhawaaqay magaalada sida anaku aanu ognahay anu imika waxaan kaala hadlayaa muqdisho kismaayo sida xaaladeeda military aanu ogahay dhammaan wax khilaaf oo qoriyo iyo laiskula horjoogo amba xaalad in dagaal u ka dhaco ma arkayno waanse fiirinaynaa shaqadeeda way ku jirtaa inaan fiirinoon montargarayno wixii meelaha socda ee qoryahaya amison waxay og tahay ciidamada halkaasi ay soomaaliyeed dawladda ka socda inta la shaqeysa inay mar kastaba xaalada ka wargelinayaan oo ka wada shaqeynayaan siday u nabadeyn lahaayeen markaasi haddii khilaaf yimaado khilaafkaasi inaan dhex joogsano waa shaqadeeda weeyaan marka awood ma u leedahay amisom haddii labada dhinac ee hadda meesha ugu waaweynay ay qalqalgeliyaan ammaanka magaalada kismaayo amisom awood ma u leedahay inay maleeshiyaadkooda ka saarto magaalada ama ay xakamayso amison iyadoo qaraarkaasi inay gaadho aan aan jeclayn oo iyadu tahay fududaysta wadahadalka shacabka soomaaliyeed hadday isjidan yihiin iyo hadday isku ogol yihiinba hadalka dhex yaalla waxaa ta ugu dambaysa ee or iman karaysa labadaasi hadday isku dhacaan awood awoodi kama maqno amison ay ku joojiso wixii nabadgelyada shacabka iyo hantidooda khalkhal gelinaya wafdi ka socda iigaadaa maanta muqdisho yimid ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay joogay magaalada muqdisho madaxda dowladdana waa ay la kulmeen wararka qaarna waxay sheegayaan inay kismaayo ay u socdaan maxay iska yidhaahdeen iigaad iyo dowladda adiga ogaantaa arrimaha kismaayo goormaasa la filaya inay tagaan kismaayo wafdigu arrinta aad sheegaysid waa arrin jirta laakiin waxa iga maqan halka la gaadhsiiyey iyo waxa laysu yidhi tu aan anigu maanta garanayo maaha haddaan garanayana waxaa jira dad aan aniga ahayn oo ka hadli karaya haddii ay dowladda soomaaliyeed ka socdaan iyo afhayeenka iyaga civilianka hadduu yahay